asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmaayo dhinacyaha badan taabanaysa ama tusaalayaasha farada badan bixinaysa taasoo ah mid wax fara badan ina ogeysiinaysa ama waxyaalo fara badan oo inaga maqnaa tusaalayaal inaga siinaysa ama mahmaahyo badan oo ayna aqoonu lahayn ina baraysa oo aynu iyada lafteeda ka baranayno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo waa mid labaaleey waxayna ka sheekaynaysaa isku xidhnaanta ehelka iyo qaababka ay u dhacdo ehelku labo ayuu u qaybsamaa marka lagu leeyahy ehelku laba u qaybsamaa haddii ilaahay idmahayo waa gacal iyo xigaal ehelku sidiisaba waa gacal iyo xigaal marka gacal iyo xigaal lagu leeyahay dee gacalku waa gacalo wuxuu ku imaanayaa hooyaday gacalo wuxuu ku imaanayaa islaantayda gacalo wuxuu ku imaanayaa walaashayda gacalo wuxuu ku imaanayaa dhanka dhadiga ayuu ka imaanayaayo xagga bilcaantii buu kaasoo gelayaayo waa gacal oo waxaasoo dhan gacal baa la dhahaa wiilka walaashaa dhashay markuu kula hadlaa abtigay gacalliyuu ku leeyahy abtigay macaane kuma dhihi karo af soomaaliga waa khalad waxyaalaha khaladka ayay ka mid tahay waa abtigay gacalliya walaashay gacallisa adiguna leedahay ee sidoo kaleeto islaantayda gacallisaad leedahay hooyaday gacalliso abtigay gacalliya waka waa gacal oo kuwa iyagiihi dhanka gacalka ayay ka imaanayaano waa gacalkii sidoo kaleento waxaa jira aabbahay macaane walaalkay macaane adeerkay macaane in adeerkay macaane oo ka qoladaasna waxaa la dhahaa waa xigta oo xagga xigaalka ayay gelayeen waa labada qayboodoo dhinacna xagga aabbuu ka imaanayaa ama bari iyo buuryo ayaynu u qaybin karnaayo dhinacna xagga dumarku ka imaanayaa dhinacna xagga ragga ayuu ka imaanayaa xubinteena murtida maanta marka tusaale ahaan labadoodaas ayayna kala tusaysaa oo waxayna leedahay labo waa xargo labadaas waa xargo xargahaas maxay yihiin marka u fiirso laba waa xargo ayay ina leedahay xubinteenana waxaa la yidhi labo waa xargo xidid waa xadhig xoolaad xigaalna waa xadhig geed baa lagu yidhi xidid waa xadhig xoolaad xigaalna waa xadhig geed labadaas ayay u kala qaybisay xubinteenan murtida maanta xidid waa xadhig xoolaado ee haddii ilaahay idmaa xididku wuxuu jecel yahay inaad gabadha ka dhaqato inaad xoolo haysato inaad nin ka dhaqan tahay inaad carruurtaadu dagaagin inaad hoogiya baadhicin xigaalkaaguna waxa uu jecel yahay inuu ku xakameeyo oo waxa aad qabanayso meesha aad u socoto iyo waxa aad damcayso iyo cidda aad ku duulayso iyo dhibaatada aad geysanayso maadaama iyaga makti loo raacanhayo inay ku xakameeyaan labadooda marka midna waa xadhig geedoo geed buu kugu xidhay hadduu ku galan waayo waa xadhig xoolaado barwaaqadaada iyo ladnaanshahaaga iyo adiga qoyskaaga isku tiirsanaantiinna buu jecel yahay midna wuxuu jecel yahay adiga xakamayntaada iyo iyo inuu maaragtay uu jilbaha kuu dhigo oo kaa ilaaliyo biniaadanka inaadan khalad ku maagin inaadan mag u soo jiidin inaadan dhibaato keenin inaadan colaad gelin waxaasoo dhan ayuu kan kalena jecel yahay marka maxay noqotay waxaa la yidhi labo waa xadhkahaaga xidid waa xadhig xoolaad xigaalna waa xadhig geed labadaas ayay u kala baxaan gacalkii iyo xigaalkii ama xigaalkii iyo sokeeyihii labadaasay u kala baxeen mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka e b waxaa la yidhi waagii baryaba waxbuu wataa waa kastoo baryaba waxbuu wataa